runtii waxay ahayd nasiib darro weyn oo ku habsatay dad masaakiina oo safraayey oo gacan ka xaqdana dishay ama duqayn lagu dilay intii horena dee waxba noomay kala miirmin wasaarad ahaan intii safiirku halkan iminka ila fadhiya cali ee yeman somalilan uu fadhiyo arrimo nabadgeliyo beri dhowtana ka soo laabtay oo hargeyso ku sugan iyo tiimkiisii safaaradda oo uu ku jiro xogayihii xafiiska ku-xigeenkii iyo wixii oo dhan waannu ka howlgalnay sidii aan u ogaan lahayn xaqiiqda iyo xogta dhabta ah waxaannu markaasi soo hellay inaynu boqol iyo koob iyo afartan qof ay soomaali ahaayeen oo boqol iyo koob iyo afartan kaasoo dhimashadu u noqonaysay koob iyo soddon dhaawacuna uu noqonaya afar iyo toban iyo dadka lahayo ahaa iyaguna sagaashan iyo lix macni dadka badbaaday tiradooda ka badbaaday ee dee lahayo ay markaasi badbaaday weeyaan waxay haddana safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddu iyo safaaraduba ay ka howlgaleen sidii ay u xaqiijin lahaayeen dadka reer somalilan ee mas-uuliyadda gaarkii xukuumadda ka sii saaran tahay iyo dowladda somalilanba markaa tirada dadka reer somalilan ee dadkii dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waa imise marka dadka dhintay waa koob iyo labaatan inta somalilan aan macnu aanu hayno oon magacyadoodiina soo gaarin aanu hayno iyo toban dhaawaca tirada markaa dhimashada iyo dhaawaca reer somalilan aanu haynaa waa koob iyo soddon tiradaas waa intii dhibaatadu soo gaadhay iminka intee ka badbaaday halkee joogaa intii badbaaday badbaadashada soomaaliya umay kala saareen way xeraysan yihiin oo noomay suurtogelin nambarka waxay sheegeen intii ka badbaaday uun waalidiinta qaarkood baa markay warbaahinta la hadleen waxay sheegeen inay u baahi qabaan inay meydkii ubadkooda loo soo celiyo idinku maxaa ka howlgasheen runtii xidhiirka waanu ilaa hadda annaga waalidiinta inta noo timi ee doonaysay in loo aaso meydkaa talaakada ku jira waxaweeyaan hal qof oo keliya ilaahay u naxariisto qoladaa markan meydkaa nile lusku u aasnana xaggii yeman ayay ka socon weyday sheekadaasi oo weli waa laysku riixriixaya marka weli dee lama garanin ciddii ka dambaysay mas-uuliyadda xasuuqan ama dilkan foosha xun la geysatay marka baadhis baa ku socota baadhistii markaa u hakiyeen in meydkii la aaso marka inta kalena waxaanu ku tala jirnaa haddii ilahay ka dhigo in laga daba tago oanu nano bar maxaa la samayn laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan war dadkan inay wasaaradda arrimaha dibaddu aanu ka codsanayno wasiirkii arrimaha dibadda ee yeman dadkan yaa laayay aanu mas-uuliyadda leh markaanu qofkii ogaano dadkii mas-uuliyadda lahaa aanu ogaano iyo ciddii laysay ayaanu markaa waxaan anagoo waalidkii la kaashanayna wasaaraddii arrimaha dibadda iyo xukuumadda somalilanba inaanu si wada jira u doonno magtii iyo magdhowgii dadkaasi isla markaana dadkii waxaa geystay dee sharciga la horkeeni lahaa waxaad sheegtay in waalidiinta hal qof idinla soo xidhiidheen oo dhibbanaa dadkaa dhintay allah u naxariistay waalidkood intii kale koob iyo labaatanka qof ee dhintay iyo inta kale dhaawacaaba waalidkood idinkuma doonteen waayo deegaamo badan oo burca ka mid tahay ama gobolka tugdheerba iyo sooliyaba ku jira dadka dadka dhintay runtii xaaladda meesha ka taaganee nabadgeliyo iyo dagaalada meesha ka socda ayaa waxyaabo badan noo suurto geli waayay safaaradihi o dhan way ka soo baxeen safaaraddeenii yeman dee shaqaalo farakutursiya ayaa sii jooga intii kale halkan baa la keenay marka nabadgelya darada iyo dagaalada ka socda horta wax badan noo suurtogeli waayey annagu xogtaanu raadsanay markaan xogta raadsanay ayaanu iminka u samaynay sidaan markii dhowto baahinaynay telefoon number iyo magac ay la soo xidhiilayaan ay ka hubinayaan liiska ay sameyn liiska aanu hayna dhimashada iyo dhaawaca markaasaanu ballamaynaa dabeetana markaasaan annaga oo garab taagan oo garab iyo gaashaanba xukuumaddu ah ayaanu wixiiyoodii ka maqnaa iyo dhibtii gaadhay aanu la qaybsanaynaa horena waan u sheegnay dareenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddu inaanu ka xunnahay dadka reer soomaaliyeed guud ahaan wixii ku dhacay iyo dadka reer somalilan wixii ku dhacayba intaasi